wararka laga helayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in habeenimadii xalay bartamaha magaalada ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan wararku ayaa waxay sheegay in halkaasi ay ka dhaceen laba qarax waxaana la tilmaamayaa in lagu weerara ciidamada raaskaamboni oo muddooyinkan weeraro ku baacsanayay xarakada al-shabaab qarax ayaa la sheegayaa inuu si xooga u gelgelay magaalada iyadoona la tilmaamay inay waxyeelo ka soo gaartay saddex askari oo ka tirsan maamulka ciidamada axmed madoobe ciidamada ayaa la weeraray xili ay isku qaybinayeen howlgallo ay ka fulinayeen magaalada waxaana halkaasi lagula egtay qaraxyada qaraxyada ayaa la tilmaamayaa inay fuliyeen laba ruux oo dadka deegaanka ay sheegeen inay dhigeen meel aan sida ugu fogeyn fariisimaha ciidamada miinada ramuudka saraakiisha maamulka meelgaarka jubba ayaan weli ka hadlin qaraxyada xalay lala egtay ciidamada waxaana saakay halkaasi ka soconaya howlgallo lagu baadgoobayo dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab dhinac kale wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa raaskaamboni ay u soo goosteen dhinaca kolonel barre adashire barre hiiraale ciidamada ka soo goostay axmed madoobe ayaa gaaray deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaano waxaana la tilmaamayaa inay wateen hubka culculus xilliga ay u soo goosanayeen kolonel barre hiiraale ciidamada axmed madoobe ka soo goostay ayaa gaaray ilaa sagaal askari oo iyagu ka cabanayay dhaqan xumi iyo daryeel la-aan ay kala kulmeen hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee jubba waxaana la tilmaamayaa in ciidamada goostay ay ka soo jeedaan beelaha garre gaaljecel iyo coormale waxayna horey ugu tirsanaayeen maleeshiyaadka uu madaxda u yahay hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee jubba axmed madoobe dhan kale waxaan weli arrintan ka hadlin hogaamiyaha axmed madoobe waxayna ciidamadani ay noqonayaan kuwii saddexaad oo muddo bil gudahooda ka soo goostay dhinaca axmed madoobe axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere